Wasaaradda Biyaha Maamulka Somalilan oo kaashanaysa hay'adda Islamic Relief ayaa xilbiyada ka dhex dhigtay deegaanka Beeyo Kuulan oo hoos yimaada magaalada Berbera ee gobolka Saaxil. Munaasabadda dhagaxdhigga waxaa ka qayb galay maamulka gobolka Saaxil, kan degmada Berbera, iyo dadka deegaanka Beeyo Kuulan. Roode Axmed oo ka socotay hay'adda Islamic Relief iyo agaasimaha khayraadka biyaha maamulka Somalilan, Cabdulaahi Axmed Aadan ayaa si wadajir uga hadlayay dhagaxdhigga xilbiyadkan.
Xeelkan Beeyo Kuulan oo muddo soo socday, howlgalkiisu muddo soo socday, in Ilaahay nagu guuleeyey, inaynu maanta dhagax dhigno oo xafladda furitaanka inteenaasoo qof isugu timaado ma hadda koobaad ilaahay baa leh mar labaadka waxaan u mahad celinayaa ofishiyaaliska u sarreeya wasaaradda biyaha doctor salabaan cali koore iyo agaasimaha guud ee wasaaradda biyaha marwo nafiise maxamuud shirwac oo runtii maanta aanay u suuro gelinay nagala qayb gasho xafladdan Ee, hase ahaatee gacan weyn ka geysatay hirgelinta mashruucan Ee, sidoo kale halkan waxaan mahad ballaaran uga jeedinayaa islaamic relief u k oo mashruuca maalgelisay Ee, hay-adda islaamic relief somalilan markii ugu horreysay ceel noocan oo kale ah hirgelisa ma aha intii ay waddanka ku sugnayd shan iyo tobankii sanne u dambeeyey hay-addu waxay maalgelisay ku dhowaad shan iyo labaatan ceel oo dhammaantood lagu wada guulaystay
waxaan saaka halkan ka dhagax dhigi doonnaa insha allah biidnillaah ceel riiga oo dheer oo ay wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha iyadoo kaashanaysa baatinira kala shaqeeya sektarka biyaha oo ay saaka halkan inagala joogto hay-adda islaamic relief ayla ka dhagax dhigi doonaan ceel dheer oo biyood halkan deegaankan beeyo gulaan sidaa wada ogtihiin ceel hore ayaa ka qodnaa shan sano ka hor wasaaradda horumarinta khayraadka biyu waxay ka qoday ceel dheer ceelkaasi muddo shan sano ayuu shaqaynayey shan sano kadib cillado badanoo ku yimi aawadii ceelkaasi wuu xumaaday markii uu xumaaday wasaaradda horumarinta khayraadka biyu iyadoo ka duulaysa baahida deegaankan ballaadhan inaanay biyola'aan karin markiiba waxay ambiil degdeg u qortay hay-adaha caalamiga ah Qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa soo dhaweeyay dhagaxdhigga xilbiyadkan.
ilaahay baannu uga mahad celinaynaa inuu noo keenay ceel labaad oo nalooga aqodo kii naga xumaaday Een, intaa ka bacdi xamdinla qaasaa warka iyagu ku kooban yahay aad iyo aad iyo aad baannu ugu soo dhowaynaynaa qoladaa ceelka qodaysa bulshada ka faa'iidaysanaysana annaga weeyaan insha allahu tacaala ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa midna anfaca inuu noqdo aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa cid kastaaba xu- hawsha ay ka qaadatay waa meel lagu oomanaa oo lagu riigii horena ka jabay muddo dheera biyola'ayd dadkaa arkaysaan iyo dhulkaa cidlada aa arkaysaan biyola'aan baa looga yaacay biyola'aan maanta haddii aad riig keenteen waa idiin ducaynaynaa wax wali cid waliba hawshay ka qaadatay Xilbiyadkan laga dhagax dhigay deegaanka Beeyo Kuulan ee maamulka Somalilan ayaa baahi badan u qabeen bulshada maadaama ay u badan yihiin xoolo dhaqato iyo beeraley.